إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah iyadoona ehelkiisu ay ka hadleen qaabka loo dilay wiilkooda ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dagaalamay deegaanka camaara ee gobolka mudug soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan damaca dowladda xabashada ay ku boobayso xeebaha dalka soomaaliya maktabka dacwada ee degmada saako ayaa dowro sharci ah u soo xiray mu'adiniinta masaajidda ku yaala degmadaas ku dhowaad toban qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu kusoo dumay dhismaha masjid ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho dagaalo beeleed geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah iyadoona ehelkiisu ay ka hadleen qaabka loo dilay wiilkooda waxaa ka warramaya cabdifataax faarax faahfaahino ayaa laga helay adil ay ciidamada dowladda federaalka u geysteen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo hanad cabil oo ku noolaa degmada yaaqshid ee gobolka banaadir wiilkan ayaa la sheegay in sanadkii lasoo dhaafay waxbarashadiisa heerka dugsiga sare uu soo gabagaboobay xalay ayaa la sheegay in ciidamada dharcad ee dowladda federaalka ay dhabaha u galeen iyagoona xabad feeraha ka gelshay waa kuwan ehelada iyo asxaabta wiilkan oo warbaahinta la hadlay iyagoona ka warbixiyey qaabka loo dilay wiilkooda waxaa barxad meeshaan oo habeen walba ku leersano dadka dhanaa og waa iskaga sheekaysana xaafadeena marka xaafadeena ku sheekaysayna barxadaasaa ku wacay maa waa dhahay barxadaasoo iigu imaayey barxad anugo ku sheekaysayno aa waxaa dhana socsocoda aadaynaa markaas ii gaaraynan meesha ninkaas oo ku dilmi rabo aa kiixo ah baabuurkaanoo ordaana soo galaba oo oo kiixoo ah hadduu soo ordi ma cabsan xatee xabad markaa maqalnaa cabsan waayo anuka ee, kiix ciidan manihin hubna ma wadano markaas waa oradnay kiixoa ninaa ka hor imaada soo laab markuu maago anukana soo aadane xabadaa laga horgey nina inta ka hortagoo xabad fiira u galashay marka taas mid layskaga haraay maaha ninkaas hanuulaga cadgooyo eesahena xoogeyna fuuleyna anuga etoobiyaan manihin dad oo kiixoo ahay soomaaliyaan ahay dad oo lagu tuma kara manihin hanuula aarguud eesahena ninka hubkaanoo laga dhigo maan tumaan aa iska celino iska celi warcad waay hadda ardayda top tenka imtixaanka ka soo baxdo ahay soddon kun arday top ten ka soo baxay xataa shahaadadan wars- wasiir xamse barra ku jiro markii la guddoonsiihaayey ardaydaasoo ku jiray Een, marka waxaa asaa guddoonsiiyo shahaadadan walaahi waxaa codsana aniga haddii cadaalad jirto in nimankaas diirka lii keeno walaahi bilaahi wax waxbarashadiisa dhibaato ah usoo maray is- maamo iska daruufaysan ahay maxaa dhib badan ku soo koriyey wiilkayga curadka ahaa leegu dilay haddana lagu gorgortamo waxaan ka codsanaa haddou sharci jiro haddou arxan jiro haddoo maxaa la dhahaa xaquuq ee jirtay dowla jirto in ninkaas layga qabto labadaas nin diirka ha lee keeno ninkii dilo iyo ninkii bastoolada soo bixiyaba labadaadaba naxariis iyo marka hooy dhibaateysanaa ah dadaa dhale dhulka kama dhalna ayagane dadkii dhale nagama soo adeejin ajaladaa jirto allay raxma raaximiin noo soo noqo maahanad iimaanka allaha noo sugo laakiin gardarada lagu dilay iyo edabdarada lagu dilay ma qaada karno dad qaatana ma nihin carabna ma nihin qoryahaynana ka dhacay maayaanba maato maaraa ka dhacayso hadda maar ma joogto waan waanay joogtaa ciidamadan dharcad ee dowladda federaalka ayaa marar badan dilal u geystay dhallinyarada magaalada muqdisho si kastaba bulshada ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa dhibano u ah qeybaha kala duwan ee askarta dowladda federaalka iyagoona si gaara u beegsada dhallinyarada ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa ku dagaalamay deegaanka camaara ee gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxad cubayd wararka ka imaanaya gobolka mudug ee dhaca bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in shalay iska hor imaad khasaare badan dhaliyey uu ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada camaare ee ka tirsan gobolkaasi dagaalkan oo saacado badan qaatay ayaa shalay gelinkii dambe ka qarxay deegaanka camaare ee koonfurta gobolka mudug ilwareedyo ayaa sheegayaa in labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan sida qoryaha dhashiikaha iyo baasuukaha waxaana soo kala gaaray dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan askari ayay iska dileen oo ka kala dhintay labada dhinac ee dagaalamayay halkay iska dhaawaceen ku dhowaad toban kale mid ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa ka warramaya dagaalka sida uu ku bilowday iyo waxa sababay dagaalku wuxuu ka bilowday wiil la dhaawacay oo ka tirsan ciidamada kadib markii la isku dayay in qaad laga dhaco ninkii markii la dhaawacay kadibna waxaa bilaabday dagaal laba saflo ah oo ciidamadu ay magaalada dhanba rabaan inay ka saaraan ciidanka maadaama bannaankooda meel u muuqata magaalada hal kilomitir iyo bar ah ay degan yihiin dagaalkii bilowday iyo xabaddii lagu bilaabay ciidamadii abudujaane ee dowladda ka tirsanaa waxaa ku dhintay afar nin rag kaloo fara badanina waa ay ku dhaawacmeen dhinacan kalena waxaa dhintay ninkii markii hore dhaawaca ugu dhintay halkaa rag kalena waa ay ka dhaawacmeen shan nin ayaa ku dhimatay magaalada camaara waxaana ku dhaawactay ku dhowaad tobaneeye labada dhinaca ciidamada shalay ku wada dagaalamay camaare ayaa la sheegayaa inay kala ahaayeen kuwii lagu soo tababaray dalka masar iyo kuwa loo yaqaan kow iyo labaatanaad goobjoogayaal ku sugan camaare ayaa sheegayaa in dhinacyada dagaalamay ay madaafiic ku garaaceen xaafadaha kala duwan ee deegaanka marar badan ayay sidan oo kale ciidamada dowladda federaalku horay ugu dagaalameen maandooriyaha qaadka waxayna iskaga laayeen askar soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan damaca dowladda xabashada ethoobiya ay ku boobayso xeebaha soomaaliya waxaa ka warramaya cabdiraxmaan beder waxaa magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska ka dhacay isku soo bax ballaaran oo ay dhigeen dadka soomaalida ee ku dhaqan gudaha dalka ingiriiska kaasoo ay kaga soo horjeedeen damaca dowladda xabashida ethoobiya ay ku qaadanaysa badda soomaaliya waxaa isku soo baxani ka qayb galay qaybo badan oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka u k iyagoo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee magaalooyinka ay ku badan yihiin soomaalida dadkan ayaa iskugu soo baxay afaafka hore ee safaaradda ethoobiya ay ku leedahay magaalada london ee caasimada u k waxayna siteen borar ay ku xidhan yihiin eedayo ka dhanna ethoobiya waxaana ka mid ah baddeenu iib ma ahan iyo wixii la mid ah qaar ka mid a dadkii dibadbaxayaasha ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen halka ay ka yimaadeen iyo waxay iskugu soo baxeen anigoo ah guddiga qabanqaabada bristol waxaan halkan u imaanay magaalada london inaan ku mudaharaadno safaaradda etoobiya horteeda annaga oo diidan damacan guracan ee etoobiya ee rabto inay baddeenna iyo dhulkeenna si fudud wax lagu heshiiyey ee ku qaadato soomaaliya maantay sidii hore ee ahayd ma aha dalkeenna taaka ka mid ah in la qaato diyaar uma nihi anigoo magacaygu yahay maryan xaaji jaabiri ka mida dadka shacabkaa oo ka yimid magaalada bristol oo u yimid mudaaharaadkii london ka dhacayey oo looga soo horjeeday damaca etoobiya ay baddayada damaacisay digaan la joogo annagoo aad u fara badan maanta waxaan iskugu soo baxnay bannaanbax aada u weyn oo looga soo horjeeda safaaradda etoobiya abbey wixii uu sameeyey isku daygii ayaan ka dhiidhinnay dadkan oo aada u canaysnaya waxay ka mid yihiin boqolaalka soomaalida ee kasoo horjeeda damaca gurcan ee ethoobiya ku doonayso xeebta soomaaliya taas oo qayb ka mid ah badda uu horraantii bishan muuse bixu u saxiixay abiy axmed maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowro sharci ah u soo xiray mu'adiniinta masaajidda ku yaala degmadaas maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday masjidka weyn ee alhudda degmada saako ayaa lagu soo xirayay dowro loo qabtay mu'adiniinta masaajidda magaalada saako wilaayada islaamiga ee jubbooyinka muddo saddex cisho ah ayay soconaysay dowrada waxayna mu'adiniintu ku qaateen duruus ku saabsan aadaanka iyo shuruudaha qofka adimayo looga baahan yahay iyada oona dhammaan dadkii ka socday masaajidda waxyaabihii ka qaldanaa oo dhammi laga wada saxay xiritaanka dowrada oo lagu casuumay culummo macalimiinta madaariista ugaasyo iyo waxgarad kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn kelimad ka soo jeediyey culummo iyo ugaasyo ugeelay magaalada gudaheed inaan dadka lasoo ogiyo hadda dadkaas yihiin dadkii codadooda codadkooda lama hadlay ha dadkii codadkooda lama hadlay waraanta daba dadku markii ugu daayeen lahay war kaaliyo haya cala asalaat haya cala alfalaax hadda ciwaanka saas baa ka fahmi marka dadka meesha ka fadhiya marka saas darteed marka qada marka waa shaqa shaqooyinka la qabto uu khayr badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilmaamo badan baa horta bixi waxaa ka mid ah markii yidhaha muadanka allahu akbar allahu akbar shaydaankina waa carraa fiirsiya shaydaankina waa carraa weliba asoo dhuusada burur burur burur soo maxay tahay aadaankaas waa guba aadaanka iska qarina marka ninkii shaydaan ka cararay wuxuu noqday marka waa nin cajiiba soo waxaa kaloo tilmaama rasuul calayhi salaatu wasalaam dadka mu'aadiniinta eh qiyaamada wajila taga dadka inaa ugu qoordhiin dadka inaa ugu qoordhiin annaga xaggeen joognaa maxaa nagala gudboon waxaa nala gudboon ikhwat ulcizaa inaan horta shucuur bilmas-uuliya wax la yidhaahda aan qaadno sheekh hadda warkiisa waa maqlayseen alikhlaas walmutaabac diinta dhan labadaan ay ku salaysantahay saxiix ayib mar hadday labadaa ku salaysan tahay shucuuru bilmas-uuliya inaan qaadanaa loo baahan yahay waa mu'aadiniinta ummadda intaan la-eg oo magaaladan iyo hareeraheeda degan codka adiga aad halkaas ka baahisay bay ku soo kacaya oo ku baraarugayaan oo ku toosayaan ma tahay mase ma ah intaasi kadib mu'aadiniinta dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixinaya duruusta ay ku qaateen bismillaah anoo magaagii ka bilaabow warsamo maalin abshir waana ku socda masjidulhuda masaajidkaas oo ka yaala xaafadda biyooley yamayna ninka qowday dowro saddex maalmood ah dowradaasoo ka saabsanaytii mu'aadiniinta oo degmada saako dowradaasna maynii socotay saddex maalmood dowradaas magaasha may leeraaye bilaal bin irbax شاعرتنا ما هاي ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
مغاقي ميل الري آدم آمين مسجد كأنك أدم مون ميل الري مسجد البدر وينك على حافظ بيولي دور صدح مالا سعوتي أنا هنين قبل قباي دور ذا ما يكسب صنايتي إن آذانك الفاضل اسكو صحة إن مؤدنين توقتشوا لمدايا هي فلق آذانك أسلي dhammaan walaasaa ka saabsanaaytay maktabka dacwadaha ee degmada saako ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dardargeliyey dowraadka sharciga ah ee uu u qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo sare loogu qaadayo wacyiga diineed ee ummadda ku dhowaad toban qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii uu kusoo dumay dhismaha masjid ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaa faahfaahinaya mubaarak cumar masjidkan oo dhismihiisu ka socday degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa soo dumay waxayna waxyeelo xoogan ka soo gaartay shaqaalihii dhismaha ka waday masjidka shaqaalaha oo tiradooda gaaraysa ku dhawaad sideed ruux ayaa dhaawacyo kala duwan ka soo gaartay masjidka dumay qaar ka mid ah shaqaalihii dhismaha ka waday masjidka ayaa warbaahinta uga warbixiyey sida halkaas ay wax ugu dhaceen waxayna sheegeen in saaxiibadoodii dhacdadan ku dhaawacmay ee la geeyey mid ka mid ah isbitaalada magaalada aysan helin wax daryeel caafimaad ah meeshaan saaki waxaa arkaa shaqadii anigoo dhammeyn wax yariis ee noo dhimin tahay mashaahidkii oo guuraayo isdhammaan oo dumey oo raggiina meesha ay ku dhex jiraan qaar hoos ay juwaan qaarna kor ay saariyiin oo ciyaalkii derbiga meeshaan oo kuwa soo boodaya nin kastaba naftiis nin kasta naftiisoo la cararaa nin kastoo soo boodaya nin kastoo soo anaa tabaa soo bood dadka soo boodaya ka mid ah ilaahay xaggiisaa ka noolaa bislaa qof bini'aadan xaggiisii waa ka dhintaan laakiin ilaahay xaggiisaa ka noolaa mafahad wax bini'aadan qof bini'aadan wax noo qabta malaan guddoomiyaa imaaday taliyaa imaaday cid bini'aadan wax noo qabata malaan anoo caradii daldalay daldalay maandhan saan u dalay aan u daldalay kadib inan daalay aan maagay ee waxaad aadaa soo qaday oo soo laabo midka khaldada cabeynaya intuu mashquulsan yahay ka tag anoo isdhaa laba jawaan caraan soo dhigay anoo ka soo tagay midkii qaldoolaha ah intaan soo gaarin ee dhexdan oo aan wax masiibadan ay dhacday marka oo qadar alle eh ay dhacday weliba ama waxaa isku maleey weliba ana inaan shoog i qaaday aan u maleey masaajidka jiingada ku dhisneed maa soo dunta asdhay markaan fiiriyin waxaa saa u jeedin biraha oo xagga yaalaan oo sida oo qof oo lasoo xooray oo kale daaqadaha laga soo bixi biraha magaalada muqdisho ayaa waxaa marar badan soo dumayey dhismayaal dhowr ah oo dhismo ka socotay dhismayaashan dumaya ayaa waxaa loo aaneynayaa injineerada dhisaya oo aan aqoon durugsan u lahayn dhismaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dagaalbeeleed geesta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xadka ay wadaagaan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramaya maleeshiyaad beeleedyo ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa shalay ku dagaalamay deegaanka iji ee duleedka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ay labada ciidan isku qabsadeen dhulbeereedyo ku yaala deegaanka ay ku dagaalameen iyagoona iska dilay saddex qof tiro kalena iska dhaawacay ma jirto cid kale dhex gashay dhinacyada ku dagaalamaya duleedka jalalaqsi oo marar badan sidan oo kale uu dagaal u dhex maray siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa aalaba ku lug leh horinta dagaal beeleedyada ka dhaca goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye maleeshiyaadka ku dagaalamaya duleedka degmada jalalaqsi ayaa dhibaatooyin kala duwan ku hayay dadka deegaanka
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa